midowda afrika ayaa waxa ay ka fiirsanayaan joogistooda ciidamada ciidamada amisom ee soomaaliya sababo la xidhiira khasaaraha soo gaaray saddexdii sano ee lasoo dhaafay oo aada u korortay haddaba warbixin soo baxday oo arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo soo koobaya burhaan diini faarax warbixin maanta lagu qoray bogga wakaaladda wararka nadooliya dalka turkiga madaxda midowda afrika ayaa waxa ay ka fakarayaan sii socoshada howlgalka ciidamadooda soomaaliya jooga ayaa lagu yidhi warbixintan waxaa lagu sheegay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay ay culaysyo badan la kulmeen ciidamada amisom kuwaas oo dhinacyo kala duwan kaga imaanayay marka loo eego sagaalkii bilood ee lasoo dhaafayna boqolaal askari oo ka tirsanaa howlgalka amisom ayay al-shabaab ku dileen weeraro ka dhacay ama ay ka geysteen xeryo ay ciidamadaasi ku lahaayeen magaalooyin ay ka mid yihiin leego janaale iyo ceelcadde oo ka kala tirsan gobolada shabeellada hoose iyo gado dhibaatada soo gaartay ciidamada amisom ayaa waxa ay keenaysaa in dowladaha soo dirsaday ciidamadaasi su-aalo badan laga weydiiyo iyo sida ay suuragal u tahay inuu sii socdo howlgalka ayaa lagu yidhi warbixinta lagu qoray wakaaladda wararka anadoliya ee turkiga ku taala muwanga kavumbi oo ah sharci dejiye ka tirsan baarlamaanka uganda ayaa aaminsan in xaaladda soomaaliya ka taagan xilligan aan awood ciidan oo keliya lagu xallin karin hase ahaatee ciidamadoodana ay culaysyo badan la kulmayaan sida uu yidhi ciidamo ajanabi ah kama nabad dhalin karaan waddan siyaasad ahaan u kacsan waana taas tankeena aan u leeyahay buu yidhi in xalka soomaaliya awood ciidan oo keliya aan xilligan looga baahnayn ayuu yidhi muwanga kuvumba oo baarlamaanka uganda ka tirsan kuvumbi waxa uu sidoo kale aaminsan yahay in soomaaliya ay tahay meel ay halis badan kala kulmaan ciidamada ajanabiga ah waxaana tusaale uu usoo qaatay askartii dowladda maraykanka looga dilay magaalada muqdisho sanadka markuu ah kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii dowladaha beesha caalamka ayuu xildhibaankan ugandheeska ah ku eedeeyey inay xaaladda soomaaliya kor ka daawanayaan oo ay jilayaal ka yihiin marxaladda soomaaliya weliba jilayaal maldahan ayuu ku tilmaamay waxaana uu sidoo kale sheegay shabaab ay shaqada gudaha ka wadaan sidaa darteed loo baahan yahay in laga fiirsado sii socoshada howlgalka amisom waxaan u tagnay waxa weeyaan soomaaliya inaanu caawino midowda yurub oo dhaqaalo badan ku bixinaya howlgalka amisom laakiin qaraar badan ayaa ka jira wakaaladda wararka warkan qortay ee nadolia ayaa sidoo kale soo xigatay wakiilka ururka midowda afrika u qaabilsan arrimaha soomaaliya francis madeira oo dhahaya amisom waxaa u taala hal arrin oo ah inay guulaystaan haddii ay dhici weysa arrintaasna al-shabaab ayaa adkaanaya laga soo bilaabo ilaa sanadkii labada kun iyo sagaalkii ilaa laga soo gaaro labada kun iyo afar iyo tobankii waxaa la aaminsan yahay kun iyo boqol askari oo howlgalka amisom ka tirsanaa in soomaaliya lagu dilay ciidamada amisom dowladda soomaaliya waxay ka caawiyaan dagaalka ay kula jirta al-shabaab waxaana ay ilaaliyaan madaxda dowladda iyo xarumaha muhiimka ah ee magaalada muqdisho ku yaala